markii uu soo baxay go-aanka la xiriira in deynta laga cafiyey soomaaliya waxaa aad u soo dhoweeyey madax badan oo soomaaliyeed dadka soo dhoweeyey arrintan waxaa ka mid ah sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waa tan xildhibaan caashe koos maxamuud cumar oo sheegtay in soomaaliya ay soo gaarto heerkan deynta looga cafiyey in lagu bixiyey dadaal dhinacyo kala duwan lahaa waxa ay sidoo kale ka hadashay tallaabadani iyo waxa ay u horseedi karto soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa idaacadda v o a deyn cafiskaas waxaa geed gaaban iyo geed dheerba soomaaliya ay u fuushay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maantana dabarkii ku xidhnaa ummadda soomaaliyeed ilaahay uu ka gooyey waxaana halkaa inooga soo baxay oo aan ka helay faa'iidooyin badan waxay kobcinaysaa dhaqaalaha soomaaliya waxaan ka baxaynaa faqrinimada waxaynu u guuraynaa oo aan ka mid noqonaynaa ummadaha adduunka ee maxaadane wax walbaba samaysta iyagu gacantooda kula soo baxa maalgashigii baan samaynaynaa beeraheenii baa la beerayaa oo waxay nooga soo baxaya badarkii yacni isku filaashaan gaadhaynaa haddii ilaaha awoodda liidmo arrintan waa arrin guula waa arrin aan taageersannahay waxaan halkan hambalya ka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo iyaguna ka geystay gacan weyn ayaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo v o a na waxaan leeyahay guulaysta mar walbaba waxaadna weydiisaan oo aad ka hadashaan horumarka dalkeenna iyo wax walba inoo soo kordha wasiira dowlihii hore ee wasaaradda ganacsiga dowladdii hore haddana ah wasiirka howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed daahir cabdi cabdulaahi doctor go ayaa sheegay in barnaamijkan uu soo maray marxalado kala duwan dowladda hadda jirtana ay dhammaystirtay wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday tallaabadani iyo waxa soomaaliya ay uga dhigan tahay bismillahi raxmaan raxiim saynab aada u mahadsan tahay dhammaan v o a soomaaliya waxay uga dhantahay maanta guul taariikhi ah ay uga dhan tahay waxay uga dhan tahay in wadanku maadaama uusan wax dayn ah iyo wax la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa horumar kale oo aanan ka dhici lahayn maanta wixii ka dambeeya ay bilaabatay in dowladdii soomaaliya la aamino in dowladdii soomaaliya haddii ay u baahato ay dayn soo qaadan karto ayadoo ay ku maalgelinaysa mashaariicda muhiimka u ah sida kaabayaasha dhaqaalo oo kale sidoo kale beeraha maxaa la yidhaha kamurumaysiga taasoo wax badan ganacsigan wax ku tarayso ugu dambeyntii brofesoor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed horeyna uga mid ahaa baarlamaanka soomaaliya ayaa marka laga yimaado in uu tallaabadani soo dhoweeyey waxa uu dhinaca kale aaminsan yahay in soomaaliya ay ka faa'iidaysato qorshahan deen cafinta ay ku xirnaan doonto hadba sida ay u maareyso bismillaahi raxmaan raxiim arrinta dayn cafinta waa arrin aada iyo aad runtii u qiimo badan soo dhoweyna mudan oo soomaaliya wax weyn ay ka anfacayso haddii waddada saxda ah ee markaasi loo maro hadba wixii markaa ee deen cafintaani ay soo kordhiso waayo soomaaliya waxay helaysaa fursad in hadda dayn ay qaadato oo dalka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ama duruufaha dhaqaale hadday ahaan lahayd shaqo abuur haddii ay ahaan lahayd kaabayaashii dhaqaalaha dib usoo nooleynteeda wax ka qabashada amniga sare u qaadida waxbarashada caafimaadka waxsoo saarka intaba waxay u tahay soomaaliya maalgashiga xataa mid ay door ay ka qaadanayso laakiin intaba waxay ku xiran tahay sida loo dhaqangeliyo ama deymaha ee soomaaliya ee iyada dib u qaadan karto iyo wixii maalgashi iyo loogu talagalay iyo sare u qaadid dhaqaalaha dalka iyo nolosha maaragtay ee shacabka
si kastooy ahaato go-aankan ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay ku guulaysatay dhammaystirka barnaamijka loogu talagalay in lagu samato bixiyo dalalka saboolka ah ee deymaha faraha badan lagu leeyahay seynab abuukar v o a muqdisho